hilibka gaal iyo somaalanleyan isticmaalayan aamushininka badanta bulshada soomaaliyeed iyo weliba korankai qiimihii lakagadaw guud ahaan suugada shalduun ee lakagadaw hilibka ee dalka xiligii hor iyo weliba kiiladii hilibka ee gaala la sii jaray bee si diras afar dolar miili xilligan la shalsiyahay toddoba dolar ibar ilaa siyo dolar taasoo saameyn weyn ka leh bulshada oo habistimaal ka shalduunyin ganacsatada hilibka gaala ka gadaw suuqa hamarweyn ee magaalada muqdisho iyo ku hadali walaalka lefisbedelka qiimaha lasiyaw hilibka gaala iyo rajo ku muuji in imaruus oo sandhiyo ka kooyi doona qiimaha uu farqiga geela u dhexeeyo xilliga hore wuxuu marayay afar doollar afar iyo baruu maraya maalintiina labaa ugu qaashan yahay laakiin maanta maadaama xoolihii mataqaanaa roob da'ay dhulalka xawha diraacsadeen meelala mara lahayn waddooyinka go'an yihiin saas aawadeedaa ka liftay in mataqaanaa geela isbeddel ku dhaca isbeddelkaasoon haddan lagu eedaynaynin ganacsatada amba dawladda oo tahay in roobku oo kala joojin xoolihii weyn gelshay ari hadday tahay hadday lo' tahay hadday geel tahay dhibaatada u weyn waa intaaseen qabnaa wallaahi farqi weynaa u dhexeeyo wakhtiga hore xoolaha waa jabnaayeen hadda xoolaha waa qaalaabeen maadaama xilli roobaad lagu jiro geel waa kacbi arigu waa kacbi looda waa kacda ma garata farqiga la gado qiimaha hilibka hadda sarakac ayaa ka jira waxaana qasbay xoolaha oo sarakacay taasoo dhalisay abaaro baaxsan oo dalka ka jira neefka marka uu yimaado suuqa qiimihii la gidi jiray labuulaabkiisou tegey dadka ka ganacsadana khasaare ayay kala kulmayaan iyadoo kiilada hilibkaa ayay maroo hayso toddoba siddeed qiimaheedu maroo hayso ayaa khasaare ay ku socdaan xataa waxaa dhaliyey baahi ka jirta xoolaha sarakacoora farqi weynaa u dhexeeyo hilibka xilligii hore iyo xilligan waxaa sababay dadka geela herguuraay waaye marka roobka meesha marwalba roobku dee guuraayaan marka waddankana si toos roob uma wadain wada di'in meel qaara ka da'ay meelna kama uusan di'in weli marka taasaa yeelayso dadka herguuraaga wallaahi waxaa laydhi dadku qof waxay baratay u bugtaa dadku waxay u bukaan wixii laga sii jiray haddaad tidhahda kiila lix iyo bar amba shan tidhaahda inaad dhexay aaminsan yihiinba wallaahi dadka magaalada weli lacag fiican ma taalo dadkiina waxaa ka cawanayaan lacagtan saa'idka ku soo kordhay marka culayskaasay dareemaya ayagana oo macna dad qaar way kula yaabaya inaad dhahday toddoba doolar qof afar ku qacuni jira inaad dhammaan toddoba doo maqlo dee farqi weyna u dhexeeyo oo dareema marka culays badan uu dareema qofka wahaa waxaan dhigi lahay ganacsidaas sidaas ah marna koruu aadaa marna hoos oo imaadaa marka hala sabro waa imaanaa waa sidiisu ku soo laabanaya beeciisa marka adoo warabka wada do'o magaalada waddanka dhan ka wada do'o dee marka beeciisa hore kusoo noqonaa marka saasay noqonaya wakhtiga ayaa yeelay biyaha ayaa waddooyinkooda fadhiistay xilli roobaada lagu jira xoolaha markaas waa imaanaya kullii xoolaha gologo'a galagay laakiin hadduu ilaahay yidhaahdo waa qarash lacagtiisa hore ku soo laabanaya xoolaha maya dhasarku waa imaaha waa qasab waa imaahayaa intay dhulku ka kafafo biyuhu kalago ka galaan intaas waaye macnaa xooluhu jidkay ku soo jaraan weli